Magaalada Hargeysa ayaa waliba la ka daahfuraya mashruuc barwaaqo oo lagu horumarin doono beero, xoolo iyo biyo ee maamulka Somaliland. Mashruucan ayaa waliba fuliyaya Bangiga Adduunka walibana uu soo dareeri doono muddo shan sano ah. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Qorsheynta Somaliland, Axmed Yaasiin iyo Hanokumide, agaasimiyaalka wasaarado Somaliland ayaa waliba ku warmeena mashruucan iyo muhiimadda uu sileeya.
mashruucani ujeeddadiisa koowaad ma aha in la abuuro infrastructure biyo ujeeddada ugu muhiimsan waa inuu bixiyo adeega biyaha laga helo sababtaasina waa sababta ay shanta wasaaradood weliba gaar ahaan kuwa takhasuska oo afar wasaaradooda ay uga shaqaynayaan procurement systemka ama habka wax iibka aan u samayno midna waxa weeyaan habka recruitmentka ama shaqa- shaqada aanu u shaqaalaysiino midna waxa weeyaan nidaamka xisaabteena saddexdaa markii world bank iyo isku yimaadeen somaliland capacitygeega finance aad iyo aad baa loo loo loogu gogay markaa systemka aynaga qaadanay annagu wasaarad ahaan marka ugu horreysa shaqaalihii looga baahnaa waanu dhisnay ama wuu noo samaysan yahay qorshihii loo baahnaa ee wasaaradda looga baahnaa mashruuca kaga beegnaa na waanu samaysanay hirgelintii xafiiskii loo baahnaa waa waxyaabaha noo qabsoomay waa waa samaynay waxaa la sameeyey tababar calafka xoolaha iyo maamulka dhuldaaqsimeedka oo ka qabsoomay gobolka togdheer laguna tababaray shaqaale dhan shan iyo labaatan xubnood Eh, waxaanu ka qayb galnay qiimayntii iyo xulistii goobaha laga fulinayo mashruuca ee lixda gobolba ka kooban
waxaynu ku soconnaa waxa weeyaan mar hadduu world bank yahay oo laga yaabo inuu dowladahan oo kale bixiyo oo laga yaabo inuu afrika qaar billion two billion ku caawiyo inaynu muujinno inaynu performancekeenna iyo shaqadu sida ay shuruudahay dhigeen inaynu hagaajinno dabeedna aynu tusno inaynu nahay institutionadaynu ay adag yihiin dad la aamini karo aynu nahay
waxaynu doonaynaa inaynu muujinno mashruucaasi inuu yahay oo ina kaa ina soo gaaray ama ku kasta oo ina soo gaarayba inuu noqdo mashruuc showkaysa inuu noqdo mashruuc waxa laynoogu aaminay waxa weeyaan inay shaqaalaha dowladdu wax ka faa'iidaan